ma waxaan leenahay marka xabadii hala joojiyo maxaan ku joojinay wadankii miyaan xoraynay cadowgii miyaan ka saarnay ma shareecadii islaamkaan ku soo rognay waa isweydiin waa midda shareecada ku xukuumitaankeeda ah oo nin kasta uu sheeganayo inuu dadka ugu beer jilacsado waxaanu leenahay waddankan waxaa joogtay dowladnimo dhilifa sababna u ahayd waxa kharaabka iyo dhibaatada dhacay waddankan ka dhacda iyadaa sabab u ahayd aad ogeydeen culammada islaamka ah midda gudaha joogtay midda dibadda joogtaba ay ka jawaabeen dowladdaas inay murtado tahay oo islaamka ka baxday aad ogtihiin xataa culammadii ugu dambaysay inay bayaan cadka soo saareen marka waxaanu leenahay waxa hadda lagu magacaabayo dowlad cusub baa lasoo dhisay laleeyahay ma waxaan weydiinaynaa laba mabda' un baa jirtaye ma dowladdii horebaa meeshii ka baxday oo mid cusub maa timiday mase waxa weeyaan tii hore baa la dhoodhoobay oo magacii baa laga bedelay jawaabta xaqiiqada waxay tahay waa wixii hore baa meeshoodii joogo marka anigu waxaan oogahay dad badan oo wax makasta ah inay calaymo qoyan ay dad badan ugu soo dhowayn doonaan ay wada qayli doonaan ogogna aad jirtaana in qalabka warbaahinta iga keligood loo dhaafay inay ka hadlaan dowladdaasaa la soo dhowaynaa in la yidhaahdo ulajeeddadana ay tahay wixii aad ka dagaalantay in dib lagugu celiyo inay tahay inay arrintaas tahay baanu ognahay shalay dadkii etoobiyaanka markay soo gelayeen dad baa uu u sacbadhabayay oo u soo dhowaynayay kuwii un bay qaybka noqon doonaan anigu waxaanu ogahay dowladdan hadda jiri doonto oo hadda lagu soo dhawaaqo dabadhiliftaa iyo waxa ka dambeeya wax ka soconaa inaysan jirin الرحيم والحمد لله رب العالمين والعقوبة للمتقين ولا عدوان على العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحضرت لي اللغة أن يدوح لنا الله سبحانه وتعالى إن كان ماشى ماشى كتب الوليدين وراء من القصور sheekii ama daktarka inta u dhaarsunaynay oo cumar imaam oo ah hadda guddoomiyaha xizbul islaam horeyna uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka shuurada midooda maxaakimta soomaaliyeed oo saqaayadan halka la soo gaaray baa ilaahay wax looga badaya subxaanahu watacaala waxaan leenahay hadii dadka gudaha ku joogaan nahay jawaabkii aqriyaanu leh agoon markoo ahayn rabbi dambahooda kusoo istaagay ummadda rabbi eebbe subxaana watacaala kelimadeeda iyo rasuulkeeda kusoo badbaadiyey sheekh xasan ibraahim iyo saqaayan iyo sheekh cumar imaam oo rabbi kusoo istaagay saxan turki rag kusoo istaagay uu ahaa sidaaskan hadda marka waxaa nali na soo gaaray maanta oon haynaa sheekh cumar imaam oo ah gudoomiyaha xizbul islaam ahna dadkii madowda maxaakimta soomaaliya dargeeda kusoo istaageen gudoni meeshan waxaa joogo ciidamadii insha allahu tacaalaana shacabkana mar baan u kulmin doonaa oo meel fagaara insha allah sidaa horu balaqaami looga hadli doonaa haddana maadaama uu hadda safar kasoo galay daalan yahay waxaa rabnaa kelima kelimadan inuu ka yidhaahdo ciidamadan hor taagan iyo shucuurkiisa iyo wuxuu umadiisa kula hadlaha in si kooban ooga hadla baan idinkugu wareejinayaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in si fiidiyahna loo duurto iclaamkana sida loogu talagala xorka ahaa uu uga faa'iidaysto bilaa tawfiiq
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله. سلام كبير. meeshastoo ay joogaan laga soo bilaabo raaskadooni ilaa aan ka imaado halka san ee sidaa u karbisan diyaarna u ah dalkooda iyo diinkooda inay difaacdaan walaalayaal waxaan aada iyo aad aan u celinayaa maxad ilaahi subxaana watacaala ee maanta nagu kulmiyey meel kamid ee goobo soo jiiray oo doonayay inuu dadkiisa iyo diintiisaba ula wareego oo ilaahayna idinkaga dhigo arrinka iyo qaybaha kala sabab inuu cadowgaas meeshii uu ka baxo guul bay noqotay maanta cadowgiin cadowgiina ma aysan jiraynin isu maanta wadanka soomaaliya sidaad ogtihiin badigiisu waa xur qofka shacbiga siduu rabayuu dhex mari karaa cidduu rabuna la kulmi karaa salina waanu ogeyn tuulooyinka iyo magaalooyinka ma ahayn jirooyinka ma soo wareegin markuu cadowga awsaata taasa ugu jiro marka guushaas ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala in uu guushaas na siiyey guushaasna ay ku timiday sababta dadka mujaahidiinta ah ilaahayna uu ku xirey dalkeeni haddana aynaga go-an tahay dhammaanteen in inta ka dhiman aan israacaysiino insha allahu tacaala marka waxaan rabaa inaan isweydiino maanta dhibaatada xaggay ku hartay waanu wada ognahay laga soo bilaabo dhulka soomaaliya xeriftiisa iyo raaca uu joogo isugu soo haray waxaad og tihiin dhibka ka dhacay habeen iyo maalin oo ugu dambeysay dadkii dhowr iyo afartanka ahaa ee sida aad u qaad baran loo laayay aanu aaminsannahay dadkaas uma imaanin maslaxa soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed uma imaanin laakiin waxay qayb ka yihiin gumaysiga iyo danaha uu soomaali ka lahay inuu fuliyo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka soomaali meelkastoo ay joogaan dad badanoo wax masastaa waxay ku qaylinayaan dagaalku waa dhamaaday waxaanu leenahay xabadii hala joojiyo waxaa laga yaabaa dad inay leeyihiin dawlad baa dhalatay dadna ay ku shahiideen aad wada ogtihiin ummadii kale la dara kiciyey dagaalkaasa sida aan gallo maxaan u galin dawaabtii waxay gaana idin soo daadana labaun baa loo galay marka ugu horeyso adduunyada nin ogolaan kara ma jirto in xurriyadiisi iyo maamulkiisi cid ajnabi ah oo gaalaan inuu xukunto cid ogolaan karto aqbali karta mala taa waxay ahayd in wadanka xornimadiisii maadaama gumaysigu ku dhacay dib loo soo celiyo hadaf bay ahayd oo wadankaas gaaladayada labaadna waxay tahay dalkan muslimkaa shacbigiisa uu muslim yahay hadaf lagu diyaariyo shareecada ilaahay in lagu xukumo in shareecada ilaahay lagu xukumo shareecada ilaahay in lagu xukumo marka waan idin weydiinayaayo bal aan dagaalkii aan joojina dadka dhahayo oo waxmakastada ah etoobiya oo cadowga soomaaliyeed ah inay meelo badan wadankeena ay kaga jirto aanu ognahay kala bayrka maxaan ku ihaadaa meelo badan oo hadda adraabta ay ka joogto horina ay u sheegtay jiri maalintaan doonayna yaan soo gelayna marka waxaanu leenahay cadowgii shalay dagaalka lagu bilaabay sidiisibu wadanka u joogaa haddana aniga aaminsanahay wadanka soomaaliyeed inuu yahay caasimada keligeedna waa mid kale ayadana waa mid midka labaad cadowga oo etoobiyaanka cadowgii kale usoo gurmaday wadankii dhinac buu ka jeedaa caasimadii buu degan yahay aanu ognahay in uu yahay dadka lagu dhaafay gargaaranka etoobiya iyo danahay wadankaan danaheed inuu sii fuliya ayib waxaan leenahay marka xabadii hala joojiyo maxaan ku joojinay wadankii miyaan xoraynay cadowgii miyaan ka saarnay ma shareecadii islaamkaa kusoo rogno waa isweydiin wa midda shareecada ku-xukuumitaankeeda ah oo mid kasta uu sheeganayo inuu dadka ugu beer jiracsado waxaanu leenahay wadankan waxaa joogtay dawladaba dhilif ah sabab u ahayd waxa kharaabka iyo dhibaatada dhacay wadankan ka dhacday idaa sabab u ahayd aad ogeydeen culamada islaamka ah midda gudaha joogtay midda dibadda joogtada ay ka jawaabeen dawladdaas inay murtado tahay oo islaamka ka baxday aad ogtihiin xataa culamadii ugu dambeysay u dayaacadkaseesaala marka waxaanu leenahay waxaa hadda lagu magacaabayo dawlad cusub baa lasoo dhisay laleeyahay ma waxaan weydiinaynaa laba mabda-un baa jirtaye ma dawladdii hore baa meeshu ka baxday oo mid cusub maa timiday marka waxa weeyaan kii hore baa la doodhoobay oo magacii baa laga bedelay jawaabta xaqiiqada waxay tahay waa wixii hore baa meesheedu joogo ergiga meesha ka dhacayna waxa weeyaan waimagii iyo waxa loo geystay marnaba ma ayna dhicin kuwii horena dembigooda kama ayna tooba keenin laba masdar baa jira nin gaaloobay ku yaalay loo sheegay iyo nin sheeganaya inuu muslim yahay haddii waxay ku darsadaan labadaas midkood mid baa madgeysa kasoo tanaasulay mar dambe waxaan leenahay dadka hadda sheeganaya dawladda inay dhisteen baa magdaroodii la qaatay ilaahay kitaakiisa ah mashaariicdaa kitaabkii ka tageenoo dashkuurkii bay la qaateen waxaan ognahay waxa lagu dhaaranayay in lagu dhaqmo dalkana lagu maamulo dastuurka intilaaka lagu samaynayo marka hadday mas'alada tahay cabdullaahi yuusuf hadduu joogana waa gaalo haddii fulaan minanaas u yimaadana waa muslim hadday tahay jihaadkeenna wax naga jira rali jiraanbo annaga dhamaa waxaan nahay dad hawaroogu dagaalamaya dana gaarna lahay baanu noqonaynaa iyada arrintaas adiga marka waxaanu leenahay maanta tan waxaan idin weydiinayaa ethoobiyan waxaan weynahay hadda wafdigii amarka soo degay laba diyaarad oo ethoobiyan ay la socdaan ethoobiyan iyo u n iyo maraykan iyo dadkii raacsan aad ogeydeen dawlad ay soo dhiseen laintaastakir ka qabtaa shareeca islaam iyo maamul dadeed inay maamulayaan intaas maatakrajo ka qabtaa ma dhici kartaa u n inuu shareeca islaamka aan lagu saacido oo dawlad lagu dhiso ma dhici kartaa maya jawaabtu waa maya aniga aan idin sheega dawladda hadda jirto iyo midda jiri doonto iyo wixii horeba waxaa loo soo abaabulay raabiyo aan kaaga soo bilaabo maxkamadii waqooyi muqdisho ka jirtay waxaa lagu baabi'iyey xisbigii cali maadiyow lahaa marag iska baaba'ay waa la soo nooleeyey waa la taageer caalamkoo lagu yihi cali maadi madaxweynehan ku siinaynaa maxkamada meesha hadaad ka saartid markuu ku guulaystay oo maxkamadii lagu kala daray hadna waxba looma qaban waxaa ku soo xogtay dawladii cabdiqaasim salaad kaamoodeen xamar markii ka soo degaysa sida loogu soo dhaweeyey waxaa la hordhigay haddii aad maxaakiimta waxaanu nahay inaan ku taageerno kunan ictiraafin waxaan ognahay dawladdaas ayada wax badan inay ku bixisay sida loo baabiyo maxaakiimtii ayada ahayd waadna ogeydeen waa lagu baabi'iyey maalinkaa dawladii ay baabi'isay maxaakiimtii ayadana warkeeda halkaasay ku har waxaa ku soo xogtay maxaakiimtii ugu dambaysay itixaad almaxaakim alislaamiya waxaanu ogay dawladii cabdillaahi yuusuf oo iska baabaaday meelay saldiga sawaantay markii la afriyay maxaakimta soo xarqaadeen asagoodina ay dadka caalamka sida ay dadkuna ay dareeneen yaa caalamka wuxuu isla gartay maraykankoodu uu yahay in dawladdaas la nooleeyo boorkana laga dafo lana taageero maxaakiimtaasna lagu jibiyo markii uu suurageli waasuu laga awood badiyey dantii waxay keentay dawladdaas inay ogolaasho bixiso sidii waddankaa loo gumaysto iyo waxaad ogeydeen in maxaakiimtii ama milugii maxaakiimtii meesha ay ka baxeen waxa loo adeegsadana ay ahayd dawladdaas dabadhilibka ah markii etoobiyaanka ciidamadoodii iyo dabadhilibkii aan la galnay dagaalkii aada u qaraaraa ee labada kala socday ilaahay wuxuu gacanta sara naga siiyey etoobiyaankii ayadoo gullaysan wax hadaf haba yaraatee ay waddanka ka xaqiijinsana ayna jirin inay ka ay ka dhaqaaqday baanu wada ognahay marka haddana waxay tahay muxaalaradii kale waxaa laleeyahay dad islaamiyiinta ayaa lagu tiri jiray oo ayaga qaybka ahaa in loo adeegsado say caalamka ugu muuqato inay ahdaaftiisa gaana loo gaarin cid kasta ciddii ogolaato inay sii toos loola galo inuusan islaam keenaynin bulshada rabitaankeeda oo islaamka ana uu ka hortegayo in loo loo la kaalmeeyo oo gacan inay calaymo qoyan ay dad badan ugu soo dhaweyn doonaan ay wada qaali doonaan uga maajirtaameyn qalabka warbaahinta wixii aad la dagaalantay in dib lagugu celiyo inay tahay inay arrintaas ay baan ognahay shalay dadkii etoobiyaanka markay soo gelayeen dad baa ugu dacbadadayay oo u soo dhaweynayay kuwiin bay qaysa noqon doonaan anigu waxaanu ogahay dawladdan hadda guri doonto oo hadda lagu soo dhawaaqo dabadhilista iyo waxa ka dambeeya wax ka socona inaysan jirin waxay qaydi doona waa saddex maa bilood iyo afar bilood mana jiri karaan ilaahay idinkiisa kalimatullahi iyo alculya gaalada meeshaas way ku guri way ku way ku sabaysaa biidnillahi tabaaraka watacaala marka waxaan idinka rabnaa dadka mujaahidiin kale wansanka loo ahaa laguna baabi'inayay ummadda iyo maxaan ku yidhaahdaa hadafkeeda daraaddeed baa loo baabi'inayay maanta in raali laga noqdo diyaaqadihii ethoobiyaantana lagu qaado wuxun baa isbedelay waxay isbedelaan isweydiina ma mabdaeena ethoobiya lagu saaciday oo shareecada islaamka inay isku xukunno mase hoos baa heshiis loola galay oo in jihaadkii iyo ilaahay kitaabkiisa hoos loo dhigo ethoobiana ay wadankan ka taliso arrintaas miyaysan khaldanan waxa weeyaan waxaan weynahay waxa meeshasan ka socda waxa weeyaan markii ninkii tagabo inuu etoobiya tago lasoo calayma saaro hadafkii cabdillaahi yuusuf oo walayna hore lagaga sii bilaabo intaa keliya in meesha ay ka jirto taasna waa midii aan ka dagaalanay mid aan ka yeeraynana ma jirto marka aada iyo aad waxaan ugu nasiixaynayaa dadka mujaahidiintaasi qaflaa inaan lagu qabsanin hadafkana aan laga xumaynin ulajeedada maanta aan ujeedana waxay tahay dankii dagaalku u bilowday weli sooma afgarnin insha allahu tacaala waana soo afgarmaysaa ilaahay dadkuu ammaanay ma noqona min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh wa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila dadka la yiriya inaan noqono oo hadafkoodanu ku taagan inay xaqiijiyaan iyo inay ku shahidaan labadaas wax u dhexeeyna aysan jirin haddii aan intaas in kamida aanan samaynin ilaahay wuu nala xisaabtamayaa jala jalaaluh sidii taa loo gaaro waxa weeyaan guusha si kalaba lainau gaarna waxaanu loo istaagnahay waxaan ognahay mujaahidiinta inay magaxyaal badan kala lahaayeen ay qaybsanaayeen siina halka aan ragaynayn insha allahu tacala isaad u maqsheen shirkii hadda noo soo dhammaaday boqolkiiba sideetan ina kusoo afarnay aljabha alislaamiya iyo mucadabkii saakoni iyo caanoole iyo maxaakim alislaamiya oo dadkii xaqa ku taagnaan ahay kulligeed in la mideeyey xisbiga oo la yidhaahda alxisb alislaami lagu mideeyey hal idaara ay noqdeen ayaa markaa soo socdana dadka mujaahidiinta oo dhan ay meelka wada dagaalgeli doonaan ciidamadooda iyo awoodooda la midayn doono insha allahu taasna waxay soo degejinaysaa guushii aan insha allahu tacaala aan ugu talagalnay inuu ilaahay nagu siiyo jihaadkan jala jalaaluhu taasna waxay ku timid cid kasta waxay gooni u lahayd oo magaca iyo maamul ah in laga soo guuray maanta waxay ka dambe mujaahidiinta shicaarka kulminayo oo ay magac u yahay waxay tahay alxisbu lislaami ma qaadateen arrintaas ayada alxisbu lislaami ma qaadateen go-aan ma idinka tahay risaalayaal bilowdeen oo ahayd wadankan gumaysiga iyo gumaysay raaca inaad ka furaysaan diyaar ma u tihiin inaad ilaahay kitaabkiisa kor u qaadaan diyaar ma u tihiin inaad muslimiintaas si wanaagsan ula dhaqantaan gaaladana aad qofka noqotaan adna walaalo gacno ay tahay kusainood noqotaan diyaar ma u tihiin aada iyo aad baad umahadsan tihiin hadda waxay ahayd midaanan kelimayaal oon ujeedidaan oon ujeedinayay dadka mujaahidiinta waxaa ka dambeeyana shacbiga qaybyaashiisa ayaa la kulmi doonaa in waqtigii ila socday waxaan ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala guulka daliinu na siiyo annagana isku soo dumo wasalaamu calaykum waraxmat ullah